hanti dhowrada ah labada heer ee dowlad goboleedyada ah iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa kala saxiixday habraaca hanaanka iskaashi kaasi oo hagaya wada shaqaynta labada dhinac ee saddexda sano ee soo socota habraacan oo ay muddo hal sana ah ka shaqaynayeen guddi farsamo ee labada heer ka kooban kadib markii uu hindisahaasi kasoona baxay shirkii sanadkii horeeto ugu horeyn axmed maxamed maxamuud siigaale agaasimaha waaxda dowlad goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo waxyaabihii ugu saabsanaa heshiiskan waxyaabaha ugu weyn ee uu diiradda saarayo haddii aan soo koobo oo ay ka wada shaqaynayaan xafiisyadu ama ku qoran hanaankan ay wada saxiixanayaan maanta ama heshiiskan ay wada gelayaan qodobka koowaad waxaa waaye hirgelinta wada shaqaynta iskudubaridka iyo fulinta baarista wadajirka ah ee xafiisyada hantidhowrka guud ee labada heer ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobka labaad waxaa waaye habka wadaagista macluumaadka qodobka saddexaad ku qoran heshiiska waxaa waaye dhammaystirka dhisidda xirfadaha iyo horumarinta xafiisyada labada heer qaar ka mid ah hanta dhowrayaasha ee dowlad goboleedyada ee ka qayb galay shirka ayaa iyakana dhankooda ka hadlay muhiimadda uu heshiiskani u leeyahay wax fiican baa la qabtay laga soo bilaabo juun ilaa maanta januari aan joognay intii u dhexaysay shaqo fiicana la qabtay marna heer ay soo marisay waxaa ilaahay uga xamdinaynaa inay noo soo gabagabowday kuwa xega ee hadda koleyba framework agreementiga noogu xusan in la qabtana ee sidaan isi kasii fiican ugu qabsami doonaan
waxa ugu muhiimsanna waxay tahay waxa waxa la qorsheeyey iyo mataqaanaa qaabka loo qorsheeyey iyo muddada loo qorsheeyey inay wax ku hagaagsamaan waa wax fiican waxaana iga soo baxday mataqaanaa in arintaani loo ahaa arin loo diyaarsan yahay cid walbana ay danaynaysay muhiimadeedana waxaa laga dareemi doonaa insha allahu tacaala after maaragta collaborationka marka la saxiixo wixii ka dambeeyo maanta waxaan halkan u joognaa mira dhalka howshii aan muddada shanta maalin haynay taasi oo ahayd collaborationka wada shaqayneed ee xafiisyada labada heer run ahaantii intii la kararay waa inta aan soo diyaarnay oo la isku raacsan yahay axmed ciise guutaale hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa isna dhankiisa ku bogaadiyey shirkan isaga oona sheegay in shirkani uu muhim weyn u ahaa iyo heshiiskanba dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe waxaan rabaa inaan mahad celiyo hanti dhowrayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliyeed waxaan rabaa inuu mahad celiyo saraakiisha kala duwan ee ka tirsan labada heer ee xafiisyada oo runtii shan maalmood iyo muddo ku dhow hal sano kasoo shaqeeyey hanaanka iyo sida ay xafiisyada labada heer ee hantidhowrku u wada shaqeynayaan haddii ilaahay idmo saddexda sano ee soo socota shaqada ay qabanayaan nooca ay tahay siday isu kaashanayaan waxa ay wadaagayaan waxa mid walba gaarkiisa uga shaqaynayo iyo habkay isu caawinayaan heshiiskan iskaashiga ah ee wada shaqaynta labada heer ee xafiisyada hantidhowrka dowladda waxaa ku xiran waxyaabo kale oo dowladda danteedu ay ku jirto stateka iyo federaalkaba heshiiskan ayaa la filayaa inuu horumariyo wada shaqaynta labada dhinac ee xiriirka baarista iyo dhowrista hantida ummadda